ramadaan kariim iyo galab khamiisa oo wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan wasiirkii hore ee arrimaha dibadda ee soomaaliya fawsiya yuusuf xaaji aadan ayaa gaashaanka ku dhufatay warbixin ay horudhaca ahaan u bixiyeen guddiga cunaqabataynta soomaaliya iyo eritereya oo ku eedeysay madax ka tirsan dowladda oo ay iyadu ka mid tahay inay ku lug lahaayeen musuq maasuq fawsiya yuusuf xaaji aadan ayaa maanta shir jaraa'id ku qabatay magaalada muqdisho oo ay eedeymahaasi kaga jawaabayso khadka taleefonka ee magaalada muqdisho ayaan goor dhoweyd fawsiyo kula hadlay waxaan ugu horreyntii weydiiyey waxa ay kaga hadashay shirka jaraa'id waa xog ku saabsanaa ecaasha dhibaato badan waxay naga haysataa nin jobra la yidhaahdo oo kasha u ah u jooga u n monitoring groupka oo had iyo jeer soomaaliya aada moodo inuu dagaal gaara ku hayo markana usoo gudbay aniga waxaan difaacaya karaamadayda iyo sharaftayda iyo meelka dhacyada faraha badan ee iyadoo laga fiirsan la galayo ayaan ka difaacayay marka waxaa soo baxay report uu u liigareeyey ama si dadban ugu gudbiyey mediada oo uu igu eedeynayo inaan lacago soomaaliya la lunsanayay aan ka mid ahaa aniga iyo madaxweynaha iyo dad kale waxaan difaacayay anigu inaan ahaa wasiirka arrimaha dibadda oonaan ahayn finance minister oo aanaan ahayn central government bank governor aniga shaqadaydu sida wasiirka beeraha iyo wasiirka tacliinta aanay ugu shaqo lahayn aanan shaqadan shaqo ku lahayn hase yeeshee aan safarada madaxweynaha u raacayay marka aniga iyo madaxweynahaba eedeynka nala soo eedeynayo oo aan bays lahayn baan rabnay inaan inaan ayaan rabay inaan caddeeyo waa tahay oo aan sheego wax wa waa ta waxaan rabaa marka eedeymahani way soo noqnoqdeen warbixin hore usoo baxdeen sidoo kale eedeymahaas waa laidiin soo jeediyey adigii madaxweynahaba marka shirka jaraa-id waad qabatay maxaad soo bandhigto cadeymo ah ood isaga fogeyneysay eedeymaha laguu soo jeediyey
waxaan soo bandhigay oo aan tusay maanta dadkii meesha isugu yimi laba eemeyd eedeemeyd ba aniga igu eedeeyeen oo mar horena aan ka hadlay oo ay soo celcelinayaan mid waa mide gabadha yuusuf rabraar la yidhaahdo oo banka governor aanu anigu weliba ahaa dadkii bushkareeye ee keenay anigoo isle soomaaliya dhibaato badan baa jirtay oo waddankii waa burbursan yahay kolley corruption meelo way jiraan hal hala dagaalanto oo waxa ka qabato gabar ahaan ayaa magaranaysaa ribood aan jirin keentay afar beri oo keliyay joogtay banka laba beri dadkaa la barayay shaqadana way la wareegeysay labada beri ee kalena weli way cusbay marka inay soomaaliya oo dhan ku baabiiso oo intay laba bilyan iyo afar boqol oo milyan oo loo ballan qaaday oo macaawinaha intay tagto inay xarunta yurub tidhaahdo hageynina waa ummad wada tuugahe horta nasiib darahayd aniga marka waxay soo gelisay inaan account furidi waxaan caddaynaya accountka inuu prime minister saacid weydiistay wasaaradda maaliyadda in la furo si lacag ay arab leagu haysay loogu shubo waxaan keenay caddayntii warqadii prime minister ku qoray hortay aniga oo uu leeyahay wasiirka wasiir ku-xigeenka maaliyadda intuu magaciisa magacaabay maxamed xasan wakaas soo fur accountka bankuna ha kula saxeexo fariin aniga lay faray oo layidhi gabadhi waa diidanta inay timaado oo new york bay joogtaa accountkiina in la furo ninkii wasiirka wuxuu ku cadiban yahay dubay ha timaado fariinta aan gaarsiiye awgeed oo aan idhi waa lagu sugayaa u tag ayay aniga ii soo gelisay marka caddayntii waan keenay caddaynta labaadan keenay waxa weeye waxay tidhi madaxweynaha iyo fawsiya waxay nagu waxay igu qasbayeen inaan contract la saxeexo looyaro la rabay lacag lagu xado contractga cabdisalaan saxir cabdisalaan hadliyaha afar bilood intaanay waddankaba iman la saxeexay shirkaddu waa shirkad loo diray asadska soomaali ka maqan marka waxaan rabaa waxaan rabaa fawsi adoo raalli waxaan rabaa maadaama sida aad sheegayso aad beri ka tahay eedeymahan dhowr goor laguu soo jeediyo lagu lagu lagu celceliyena qof mas-uulana waa tahay cabdisalaan hadliy oo kale hadda aad soo hadal qaaday warbixintu wax badan kama soo qaadan marka maxay kula tahay in adiga mar waliba warbixinta lagugu soo darayo oo eedeyntan wax lagaaga saarayo maxaa jira
waxa la yaab le waxa caddayntiibaaba taalla contractga cabdisalaan baa looyarada la saxeexay xaq buu uleeyahay waa accountskii soomaaliya dawladii siyaad bare waxay ka tagtay lagu raadinayay taas central banka iyo waxay ka dhexaysaa dawladda iyo finance ministryga aniga waxa isoo geliyey waxaa kaloo cajiiba warqadii saacid oo taalla oo prime ministerka warqadii saacid taalla lama laha isagaa furaya waxaa laleeyahy fursiyaa furaysay waxaa halkaa kasoo baxday qof kasta oo soomaaliyeed oo wadani ah oo dalka u shaqaynaya oo ordaya oo difaacaya danta waa la baabiinaya waa lala dagaalamaya ama shisheeyaha lasoo kraysto ama soomaali ha lasoo kraysto jabra iyo yusur new york new york bay wada joogeen waa caddaan waa la ogyahay intaana imanna way tagtay markii naga tagtayna way tagtay waxaan rabaa marka marka jabra iyo Hmm.
waxaan rabaa markaa fawzi n n hadda shir jaraa'id baad qabatay eedeymaha laguu soo jeediyey ee la shaaciyey ee xataa n golaha ammaanka xataa la sheegayo in loo gudbinayo hordhaciisii waa lagugu daray marka shir jaraa'id baad qabatay kasi kow inaad shirka jaraa'id qabatay yaad u gudbinaysay fariimaha n caddaynta ah ee aad u hayso in eedeymaha laguu soo Iyo- jeediya aad beri ka tahay iyo iyo enta waa tegayaa loo yaraan qabsanayaa hadda ka horna loo- loo- reuters loo yaraan london uga qabtay ilaa arrinka apology laga bixiyo ama cid maxkamad lagu saaro kaga hari maayo waayo cadaymaha waxaanay sheegayaan wax caddaynaya inay been sheegayaan baan hayaa n adigii madax midaasay ku ganacsanahay adiga iyo madaxweynaha ma ka Midaan wada ku hadasheen madaxweynahay.
eedeymahan n n laisku kiin Waan jimcinayo ka wada inaad hadal waanu ka wada hadalay waa ogyahay madaxweynuhu istifaac buu yidhi wuu ogyahay waanan istifaacayaa waxa weeye fawziya maaha soomaaliya lala dagaalamaya soomaaliya madaxa inay qaado qofkii u shaqaynaya inuu madaxa qaado in la muuqdo haddaan xabad lagugu dhufan waxa ma sida kalea lagu baabiinaya laakiin ballan weeye soomaaliya waa u dagaalamaya waanan u shaqaynaya ummaduna midnimay u baahan tahay cohesion bay u baahan tahay horumar bay u baahan tahay Hadda- hadda marka- shacab hadday ku riyoonayaan had- hadda markaa shirkaagan jiraa-id ood maanta aad qabatay goor dhoweyd kadib tallaabada kuu qorshaysan aad ah.
isku difaacaysaa maxay tahay ee caddeymaha aad hayso Lawyer- ee arrimahan kaa tirtiri kara Aan- aad geynaysaa wa- waan jaraa'id kale waan geliyey new yorkna waa u dirayaa waana ka daba tegi doonaa new york looyarana waa u qabanayaa laakiin fadlan waxaan idin sheegayaa mediada xuquuqdayada hala sidaa ay tahay ha loo sheego soomaaliya qofkii u dhaqdhaqaaqa haddaana sida kale loo tago waa la dilay waxaa loo dilayaa eh, maxay ahayd eh, Waa tahay.
dagaca laga dilaya waa tahay aad baad mahadsan arrinku intaasuu ku kooban yahay
waxay ahayd wasiirkii hore ee arrimaha dibadda ee soomaaliya fawsiye yuusuf xaaji aadan oo goor dhoweyd khadka taleefanka ee magaalada muqdisho igu warramaysay